bismillahi raxmaan wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaaday oban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan akhyaare caawa habeen axada isniin ay soo gelayso siddeedda sebteembar laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobbadan uu caawa ku soo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan waxaa ka mid noqon doono culummo soomaaliyeed oo muqdisho ku shilay war-saxaafadeedna ka soo saaray damaca dowladda etoobiya ee ku wajahan biyaha soomaaliya haddaba waxaa idiin soo gudbin doonaa war-saxaafadeedka ay soo saareen culummadan kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho qodobada kale waxaa ka mid noqon doono maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo xukunno ku riday askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya barnaamijkeenna ayaad caawa ku dhegaysan doontaan mukhtaar roobow abuumansuurna waxa uu hortagay guddi ka tirsan baarlamaanka soomaaliya su-aale la weydiiyey oo arrimaha xajka ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa waxyaabihii uu arrintaasi ka yidhaahday silamida waxaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijkeennana ku daawo ku dhegaysan doontaan haddii rabweyne laga helo munaasabad lagu taageerayey musharax madaxweyne liibaan axmed xasan oo lagu qabtay magaalada muqdisho macluumaad ayaan idinkaga helnaa ood barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan duqa muqdisho waxa uu furay tartanka kubadda cagta oo degmooyinka gobolka banaadir ah oo magaalada muqdisho maanta ka furmay dadaalada xalka lagu raadinayo colaaddii burka dirineedna meel hagaagsanayay maraysaa waas maxamuud cali waas oo arrimahaasi ka hadlaya ayaanu idiin soo gudbin doonaa warbixinadaasi wixii nagu soo koray ayaad dhegaysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed mar kale habeen wanaagsan ayaan idilinaa saaxiibayaal meel walba waad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujada heerkalekeedu yahay kun iyo sagaashan dhibic shan megartis f m kaasoo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobollada kale f m kuu gaaro meel walba waad joogtaan waxaan idileenaha saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan qeybaha ugu horeeya barnaamijkeena ayaanu caawa gudageli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa qaar ka mid ah culammada soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ku shilay ayaa soo saaray fariin la xidhiidha damaca dowladda etoobiya oo ka dhan ah iyaga oo kulanka iyo magaalada muqdisho ay ku yeesheenna ugu horeyntii qaar ka mid a culammadu ay hadalla ka jeediyeen gabagabaduna waxaad maqli doontaan war saxaafadeed ka soo baxay kulanka
culammada soomaaliyeed dhammaanteed waxay isku raacsan tahay bikulli madaarisiha wa tajamucaatiha iyadoo ku midaysan oo ay ku horseed u tahay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamku ama arrimaha diintu wasiirkeedu wasiir roobow oo maaragtay mada ka yahay wasiirka waxaan isku wada raacsannahay culammadu in maanta mowqifka ummaddeenu dowladdeenu ay ka qaadatay ummaddeennuna ay ka qaadatay difaaca diinteeda iyo dalkeeda in ay culammadu hormuud weligeed ka eed haddana ka noqoto arrintaas ayaa shirkaanu ku saabsan yahay sida sheikhu u sheegay waxaan rabaa inaan iftiimiyo jaanib aada u muhiima oo bayaankana ka dhex muuqa doonoo ah dadaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddu ay ku horkaceen inay yac ka yidhaaheen dalka ama ay u diidaan in cid kaleeta ay soo damacdo dalka iyo badda iyo bariga soomaaliya iyo sharafta soomaaliyeed isteedada inay arrintaasu tahay arrin diini ah oo diinteenna islaamka ee muqadaska samiimkeeda ee fadhida ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka noogu sheegay laba xaaladood hadday dhacdo inay dadka muslimiinta waajib ku tahay inay jihaadaan ay dalkooda difaacdaan marka hore wuxuu ka hormariyey diinteennu inay ku dhisan tahay diris wanaag iyo in mujtamaca caalamka oo dhan nabad lagula noolaado xataa iyadoo diinta iyagoon diinta islaamka haysan oo diimo kala haysta in diintu tahay diin nabadeed diin diin diris diris wanaag diin iskaashi oo caalami ah in ay tahay inay marka inay marka loo baahan yahay in eh, maaragtay eh, arrintaas iyada ah eh, la ogaado taasaa marka waxay keentay in eh, diris wanaaggaasuu ilaahay suuratulmumtaxina ku- uga sheekeeyey oo wuxuu ka soo hadlay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi alla waxuu xaqiiqo ku yahay oo dhab uu ku yahay ama oo yacni xaqiiqo ah inuu idinka iyo kuwa cadowgiinna ah oo dagaalku idinkala dhexeeyo oo dhexdiina kalgactooyo dhigi doono allana waa awoodaa casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda wallahu qadiir wallahu gafuur raxiim markaasuu sheegay in xiriir wanaagsan la samaysto gaalada inaysan dhib lahayn hadday nabad diintana ay nabadgelinayaan dalkaagana ay ku nabadgelinayaan aysan kusoo xadgudbayn laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim in allaha yuxibu almuqsidiin waa cajiib diinta islaamka cadaaladdeeda fiiri qofkaan isagoo gaal ah oon kugu diin ahayn mar hadduusan diintaada iyo dalkaaga damac ka- ay uga jirin inuu kugu dhibo wanaag kula noolaaw iyo dirisnimo iyo xidhi- cilaaqaad wanaagsan baa lagu leeyahay markaasaa waxaa lagu siiyey si sharaftaada iyo diintaada loo- lagu ilaaliyo hadduu isku dayo qofkaas cadowga ah oo kugu diinta ahaynu inuu diintaada islaamka uu ku xadgudbo ama uu dowladnimadaada iyo dhulkaaga iyo baddaada iyo barigaaga ku xadgudbo waxa kugu waajibaa lagu saxijiyey alla wuxuu ihi inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiini waxaa kaliyaho alla uu idin diidayaa inaad cilaaqaad la samaysatiin ama aada nabadgelye la gashiin kuwa diinta idinkula diriraaya waakhrajuukum min diyaarikum dhulkiinana idinka saaraayo bo- rubaan inay boobaan wadaharuu calaa ikhraajikum dhulkiina inay idinka qaataanna isu gaashaan buursanaya oo usoo hub qalab usoo qaad- usoo qalab qaadanaya baddiina iyo barrigiina inay dhacaan kuwaas alla waa naga xarmay inaan cilaaqaad la samaysano bal wuxuu nagu waajibiyey inaan iska difaacno marka iyadoo la fulinaya tacliimaadka islaamka marka iyo runta aayado badan iyo axaadiis badan ayay culammada islaamku waxay isku raaceen in maanta ay waajib tahay eh, in dowladda soomaaliya barnaamijka wanaagsan ee iyaduna ay isu diyaarisay ka dowlad ahaan isla markaasna cilaaqaadka wanaagsan ee waddamada islaamka nagala dhexeeya oo walaalaha aanu nahay iyo xataa caalamka cadaaladda jecel iyo nabadda iyo insaaniyadda oo mawaahiiqda umam mutaxida ilaalinaya oo yacni maaragtay xadgudubka aan ogolayn xataa hadduusan muslim ahayn kulligood in laga kaashado in gardarrada etoobiya ay dalkeen la damacsantahay laga hortago arrintaas arrin diintu noo bannaynaysa waaye waad ogtiin nabigeen maxamed sal allahu alayhi wasalam wuxuu xilfi la galay niman la yidhaahdo ee maaragtay ee, khuza- niman la yidhaahdo ee, bani khuzaac khuzaaciyiin oo deganaa ee, meesha la yidhaha maka ee, intood badan gaalay ahaayeen in yaraa muslim ka aheed oo aad u yar weliba iyagoo gaalo ah ayay naba waxay ogolaayeen nabiga inaan lagu xadgudbin risaaladiisa inaan la dulmin niman cadaalad doonahay ahaayeen halkaa culimmadu waxay ka qaateen gaalku xataa hadduusan kugu xadgudbayn inuu nabad rabo aayaddii baan soo sheegnay in cilaaqada la samaysan karo nabigu aayadaha soo badda baqa ilaa asaga kusoo degeen markaasuu xilfi la galay bani khusaaca fii maka iyagoo gaalo ah waxaa ka soo horjeeda niman la yidhaha bani bakar oo kufaarta qoraysh maka xilfi kula jiray oo dhib badan oo dulma- dulmalowyaal ah marka ahdigii iyo mucaahadadii maarata xudaybiya wuxuu nabigu u buriyey markay qurayshu ka baxday ay xulafadoodii bani bakar ay didda khusaaca ay ay ku ku taageereen oo khusaaca la dulmiyey ayuu yidhi hadday xulafadeenna aad idinku aad dulmiseen reer mako annagana cahdigii ballantii waa tuurnay buu yidhi saasaa fatxumaka ku timid marka eh, taas waaba ku- dadkii xataa gaalada ahay oo oo nabadda kugula noolaay xilfi in la geli karee dadka muslimiinta inay difaac mushtaraga ay danahooda iyo dalalkooda wada difaacdaan ilaahayaaba ku waajibiya qur-aankiisa alla wuxuu leeyahay waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa aayad qur-aan waaye fii suurat tawba waxuu kaluu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan
waxaan halkan isugu nimid shirar maalmahan u socda culammada soomaaliyeed oo ay uga tashanayeen marxaladda uu dalku maraya iyo yani waxyaabaha xaaliga ah iyo dowrka kaga aadan culammadu ay kaga tashanayeen oo ayaa maalmahanba soo socday gebagabadiisaan maanta isugu nimid Een, sida aad wada arki doontaan insha allah waa bayaankii culammadu ay ka soo saareen oo khitaamiga ahayaan soo wada jeedin doonaa biidni illaahi ilbaari waxaan rabaa inaan la hormaro oo aan fariintayda la wadaago mujtamaca soomaaliyeed ee maqlaaya codkeenna dalku marxaladda uu maraayo waxay noqotay waxaan indhaha laga qarsi karin culamaa udiinka soomaaliyeedna waxay isla garteen islana qaateen inay waajib diini ah ay tahay in maanta ay kelimadooda ku aadan arrintaas soo jeediyaan oo ay arkaan oo ay dhahaan waayo waxaa waaqaca muuqda tilmaan ka dhan uu yahay taxadiyaadka isdaba joogga ah ee ku wajahan dalkayga ee ka dhacayo ay ku howlan tahay dowladda deriska nala ah maalmahanba ama muddooyinkanba socday maalinba heer marayay marayana maanta in dalkii iyo dadkii soomaaliyeedba si khasab ah lagu qabsado inaan la aqbali karaynin culammadu waxay qaateen inay tahay waajib diini ah in arrinkaa laga hortago kitaabkii iyo sunnaduba ay nafarayaan sida waaqica ah haddii dulmiga qof muslim ah lagu soo xadgudbo ay diintaynu waxay waajib nooga dhigaysaa in la wada difaaco fardu cayn uu dagaalku noqonayo dal dhan iyo dad dhan oo muslimiin ah in lagu soo xadgudbo cirdigoodii iyo jiritaankoodii iyo ummadnimadoodii inay maanta muuqan weyso oo caalamkii xataa ka wada marakacayo wax indhaha laga qarsan waayey noqotay sidaa daraaddeed culammada soomaaliyeed waxay isku afgaratay ay iyagoo markaas dhaqan gelinayo raacayo tacliimaadkii diiniga ahaa iyo tawjiihaadka rabbaaniga ahaa ee kitaabka iyo sunnadaba inay maanta waajib diini ah tahay in dalka dhibaatooyinkaas ku wajahan eeyo taxadiyaadkaas ay usoo bareertay dowladda aan deriska nahay in laga wada hortago si midnimo ahna looga wada hortago dowladda soomaaliyeed ee arrintaas garatay hoggaankeeda maanta dalka aan mas-uuliyaddiisii qaatay xukuumad iyo baarlamaanba isla isla qaatay inay meel cad ka istaagaan arrintaasna waa uga mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa oo ay horkacayso culammada soomaaliyeed inay arrintaas si midnimoa uga hortagaan waana waajib aan meel looga gambadaa aysan leheenoo runtii ilaahay uuna leeyahay haddii aan udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahay mar haddii guryahaygiina laku dulmiyey dhaqaalahaygii iyo dhulkeennii iyo dowladnimadeennii iyo ummadnimadeennii lagu soo xadgudbay difaacayaga maanta wuxuu joogaa difaac diini ah oo aan lagu kala laabanaynin fardu caynna ku noqonayo qof kasta oo muslim ah oo muwaadin ah sidaa daraaddeed culammadu waxay maanta isla isla qaadatay in arrintaas aan laga wada gambanin si bareer ahna aan marka xigana waxaan rabaa inaan xusuusin fariin halkan ka diro oo culammada soomaaliyeed oo dhan aan xusuusinayno dowrkii ay ku lahaayeen dalkan iyo badbaadadiisii weligii damacyada gumaysigu dalkan inuusan ka sabrin waa la ogaa maalinba marxaladuu soo mari jiray xilli ay xoog ku haysteen iyo xilli laga soo qaaday iyo xilli cadaawadooda ay qarsanayeen leeg maanta meesha ay marayso culamaa udiinka soomaaliyeed dowrkii ay qaadan jireen inay maantana qaataanay diyaar u yihiin biidni illaahi albaari dalka sidai ay shalay u difaaci jireen ay maantana u difaaci doonaan cadowgana waxaan u sheegaynaa dadkayga iyo ummadayada iyo diinkeenna inta aan nool nahay suuragal u noqon mayso in cadow intuu soo intuu soo hunguriyeeyo dowladda dowla dowladdayadana waxaan uga mahad celinaynaa kuna garab istaagi doonaa mawaaqifta ay arrintaas ka qaadatay inay waajib diini ah tahayna ummaddaynaan u sheegaynaa annagana waa u horreyn doonaa biidni illahi albaari wajazaakum allahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن- إن شاء الله مناسبة أو أي تهي سيد علماء صوماليات أموجين لهايين tadaamunka iyo isku duubnida uguna horsoodi lahaayeen ummadda soomaaliyeed siday mashaayikhdu ay tilmaameen marxaladdan waa marxalad aad u adag oo soomaalidu ay yacni ay ku jirto duruuf adag ay ku jirto sax sidii hore way dhaantaa een, markii burburkii waa laga soo kabsanayaa laakiin haddana waxaa jira taxadiyaad iyo wax fara badan oo soomaalida yacni lugaha haysta ayaa ku jira marka iyadoo marxaladaas jira haddii cadow kuu soo gurbaantunto oo isku dayo midnimadaada inuu dhaawaco waxaa lagaga hortagaa yacni waxaa lagaga hortagaa een, midnimo iyo isku duubni siduu ilaahay qur-aanku uu ku odhanayo wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu qabsada xarigga ilaahay dhammaantiin hana ku kala tegina xasuustana nicmada ilaahay uu idiin nicmeeyey markaad aheedeen cadow oo oo markaa aad noqoteen fa fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana nicmada ilaahay ayaa walaal ku noqoteen marka macnahaas walaalnimada ayaa la rabaa in la muujiyo khaasatan iyadoo muslimiinta dhan ay qasab ku tahay wakhti kasta wakhtigan adag ee muslimka uu marayo yaa si xooga la rabaa waa sida hadda culummada tilmaameen wakhtiyada muslimiintu dhibaato ay soo wajaheen culummada ayaa hormuudna u ahaa ilaaweyna khilaafaadka farciga iyo e- e- e- yacni masaa-isha yaryar ee isku khilaafsan yihiin intay ilaaweyn ayay horu kaceen ummadiina iyagoo gacmaha ishaysta ayay ummadda u horkaceen marka e, taa waa asaas ayay ka tahay marka marxaladan la joogo oo maanta soomaaliya yacni ay ku jirto marxalad adag oo cadowgu uu damcaayo uu isku dayayo iyaga inuu kala qaybqaybiyo maamulo inuu u kala qaybiyo qabaa'il inuu u kala qaybiyo marka taana waxay keenaysaa haddii abaa-isha iyo qawa yacni nisaaca la raaco in la halaagsamo awooddana ay eh, burburto siduu qur-aanku ilaahay uu uu leeyahay wa atiicu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhab riixakum marka ilaahay iyo rasuulkiisana adeeca hana ismurmina oo mataqaana ha iskhilaafina markaasaad fashal idinku imaanayaa awooddiinana markaasaad waayeysaan awooddana waa marka loogu baahi badan yahay marka maxaa lagu gaari karaa wasbiru sabra sabragaas maxaa weeye waxaad ku sabartaan idinkoo og yacni laga yaaba inaad wax isku haysataan duruuf adag gudaha idin haysato cadowgaas dibadda iska iska ilaaliya wasbiru macna sabra marka ilaahay dadka saabiriinta ayuu macooda u ahaaday marka aayaadka waxay noo tusayaan in dhexdeenna inaan yacni islaaxu daatulbayn inaan samayno oo wax kasta oo naga hadlaysan aan dhexdeenna heshiis aan ku dhammayno marka waxaan rabaa baaq inaan u diro dhinacyada kala duwan kow wixii horta ee bayaanka ayuu ku soo baxayaa xagga culummada inay dowrkooda qaataan oo s- m- ee, ummadda ay mideeyaan oo ay tusaan siday ku midoobi lahaayeen waa kow dowladdana waxaa laga rabaa yacni khilaafaadka siyaasiga ah ee yaryar ee yaalla maadaama arrin ka weyn ay jirto gogosha wadahadalka iyo walaalaynta iyo isku soo dhowaynta iyo isku tanaasulka inay hormuud ka noqdaan hoggaanka siyaas hoggaanka siyaasadaha kala duwan ha noqdo axsaab ha noqdo afraad maamul goboleedyada iyagana kulli inay fariintaas ay dareemaan oo markaana dowladdan ku garab istaagaan oo wax allaale iyo wixii beydkeenna daakhiliga aan quruxsan karno waxaa maraaxil badan oon quruxsan karna ayaa jira laakiin hadda marxaladan midnimada in laga dhigo asaas laga dhigo waxaa kale aqoon-yahanka iyo dhammaan hoggaanka bulshada qaybaheeda kala duwan bulshada rayidka iyo kulliba loogu yani baaqaya iyagana in ay kaalintooda qaataan maanta waxaa batay wax la yidhaahdo social media ayaa batay oo dadka khilaafaadkaba yacni ku hela like badan inay ku helaan maanta halkaas samee marka far isu taagtaag iyo yacni qofkan in la- la- la riixo iyo kan in khaa'in waddan lagu tilmaamo iyo markaan uma baahnin markaan waxaan u baahannahay inaan noqono soomaali walaalo ah mid ah isku hal caqiida isku hal diin leh dhulkooda lagu soo xadgudbaayo sharafkooda lagu soo xadgudbaayo marka inaan dhammaanteen aan ku walaalowno haddii masaa-isha la isku khilaafsan yahayna iska qancin iyo wada wada hadal lagu dhammeeyo laakiin eh, xoogga la saaro sidii loo midoobi lahaa in xoogga la saaro Ee, maanta ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annagoo ah culammadii soomaaliyeed oo meeshaan fadhino in aan u sheegno umm- ummadda soomaaliyeed inay maantoo kale ay waajib tahay in ay isku duubnaato oo difaaca dalkeeda maadaama etoobiya ay soo hunguraysay dalkeenna oyna rabto dalkii inay kala goyso oo baddii iyo dhulkiina ay qaadato arrintaasi in ummadda soomaaliyeed ay ka foo jegnaato oo dowladnimada soomaaliyeedna garab lagu siiyo marka dadka culummada soomaaliyeed arrintaas markay ka baarandegeen inay bulshadii la wadaagaan arrintaas ayada ayay go'aansadeen marka bulshadana waa dee waa iyadaa laga rabaa dalkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda inay difaacato oo ay ugu horeeyaan dadka dhalinyarada eh dadka iskuulaha dhigtay dadka jaamacadaha dhigto haweenka soomaaliyeed oo ayagana weligoodba door weyn ka ciyaari jiray xorriyaddii iyo la dagaalankii gumaysiga iyo qurba joogta soomaaliyeed oo ayagana door fiican qaadan jiray weligoodba marka dadkaasoo dhan ee, haweenka odayaasha dhaqanka ee, ururada bulshada noocyaheeda kala duwan oo dhan saxafiyiinta iyo dadka oo afmaalka eh iyo ayagana inay door fiican qaataan oo ayagana dalkooda si ay u difaaci lahaan iska iloobaan waxyaalaha yaryarka ah ay iska iloobaan haddii xurguf iyo wax yar iyo kala dhexayso xataa maamulka hadda jiro waxaa fiican inay maslaxadda guud ay fiiriyaan oo arrintaas etoobiya ku saabsan iyo dalka ku saabsan in ay meel fiican ka istaagaan oo ay dalkooda difaacaan oo dadkooda ay baraarujiyaan marka bulshada noocyaheeda kala duwan oo dhan in arrintaani ay ilgaare ku fiiriso oo waxyaalaha yarka kale ay iska hilmaanto arrintaas ayaan culammada soomaaliyeed haddaanahan usoo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed meelay ku nooshahayba in arrintaa loo istaago oo arrintaasi laga foojignaado oo arrintaasi qof walba wuxuu kaga qayb qaadan karo oo wanaag eh oo taageero eh uu muujiyo marka arrinkaasi waa difaaca dalka iyo diintii iyo dalkii midnimadiisii iyo gobonimadiisii iyo wadajirkiisii in oo loo wada istaago dhammaanteen arrintaas waajib bay nagu tahay marka ummadda soomaaliyeed haddaan culummada soomaaliyeedna waxaan usoo jeedinaynaa inay arrintaasi u istaagaan waxaan rajaynayaa inay guul weyn ka keeni doonaan marka in khilaaf iyo buuq iyo ku-xumeyn iyo inaysan noqonin cidna aan lagu hadlaynin ee nin walba uu ogaado arrintan inay arrintiisii tahay dalkiisii yahay marka culummada soomaaliyeed arrintaas bayaanna kasoo saaraysaa qoraal eh ood ak- arki doontaan Eh, marka sidaas daraaddeed inaad un heegankaas iyo diyaargarowgaas lagu jiro oo loo diyaargarooba arrintaas ayaan ku baraarujinaynaa ummadda soomaaliyeed waana mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyada oo la adkaynayo bayaankii ka soo baxay shirweynaha labaad ee culimmada soomaaliyeed ee ku aadanaa waajibnimada ka hortagga iskudayga dowladda etoobiya iyo garab istaagga dowladda ee da- dadaalada dowladda soomaaliyeed ee uu hogaaminayo madaxweyne doctor xasan sheekh iyada oo la nayo qowlka alleh subxaanahu wa tacaalaa ee ee subxaanahu wa tacaalaa ee nafaraya midnimada iyo wadajirka ummadda oo allah ku yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum ee waxa ay culimmada soomaaliyeed soo saareen qodobadan soo socda kow culimmada soomaaliyeed waxa ay adkaynayaan waajibnimada difaaca madax bannaanida dalka iyo dhowridda midnimada ummadda soomaaliyeed labo culummada soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhaqanka aqoon-yahanka siyaasiyiinta dumarka iyo dhallinyarada inay u midoobaan difaacidda diinta iyo dalka kana fogaadaan wax kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed saddex culummada soomaaliyeed waxa ay si gaar ah uga uga digayaan dadka ku howlan kicinta kala qaybinta iska horkeynka bulshada een, hadallada ee faafinaya hadallada iyo dacayadaha dhiilaysan ee la isku marinayo baraha bulshada iyaga oo ugu baaqaya inay alle ka cabsadaan dhowraana dhaqanka suuban ee soomaalida iyo midnimada ummadda afar culummada soomaaliyeed waxa ay dowladda ugu baaqayaan inay abuurto jawi ay ku wada hadlaan dadka qaba tabashooyinka si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed shan culummada soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan shacabka shucuub- shacabka etoobiya inay ilaaliyaan nabad ku wada noolaanshaha iyo daris wanaagga shucuubta labada dal una caqli celiyaan hoggaanka dowladdeeda ee ka shaqaynaya iska horkeenka iyo horinta colaado kale ee dhex mara labada dowladood ee dariska ah lix culummada soomaaliyeed waxa ay u- waxa ay bogaadinayaan dadaalada gudaha iyo dibadda oo ay waddo dowladda uu horseedku ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ee ku wajahan ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed badeed ee soomaaliya toddobo ugu dambayn ugu dambayntii culimmada soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaal- dadaalada dowladda soomaaliyeed ee xoojinta heshiisyada iskaashi oo ay la yeelatay dowladaha islaamka si loo ilaaliyo danaha qaranka soomaaliyeed
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta beel iyo bidix iyo midigba waddanuu iska dhalin ma laban shanta qaar adduunka ku dhalin ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry way waan soo baxday iska ilow xuduudaha ku adeego bremier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkaiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
بريمير ولد lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeebaad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray waqtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata kusoo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajiraha u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa kool senterka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaali waxaa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
hagaag dhegeystayaal markaana haddii aanu fiirino wasiirka wasaaradda waqaabta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar ruuw cali abuumansuur ayaa galabta wajahay su-aalo adag oo guddiga arrimaha diinta ee golaha shacabku ay weydiiyeen waxyaabaha quseeyo wasaaradda islamarkaasina ka dhex socdo dowladda soomaaliya haddaba eh, waa kuwan su-aalaha ay weydiiyeen xildhibaanada sida loo qaybiyo tirada xujayda oo ay u gaadho dowlad goboleedyada u gaadho iyo heer federaal arrintaas eh, caddeyn baan uga baahan nahay
ahlu sunno wax la dhahayo waxaan ahlu sunno la dhihin soomaaliya ma ka jiraan
sida adigu aad wasaaradda u tagtay waxaa la ii sheegayaa inaysan inta badan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka aysan actif ahayn dad shaqeeya aysan ahayn simbalina shaqadii ay kusoo aruurtay adiga gacantaada
xajku sidiisaba isagu hadda wax badan baa afar iyo bar lagu qaybsadaahe ka mid ma aha waa ruknu min arkaani alislaam runtii waa ka weyn yahay wax afar iyo bar lagu qaybsado sanad walba ma qaybsan oo sanad walba tartan baa la galaa mase sanadkii hore kuwii tartanka ku guulaystay unbaa sanadka dambana ka qayb gala shaqooyinka waan isla qabanaa wasiirada meesha jooga iyo dhammaan eh, tiimka wasaaradda oo dhanba shaqooyinka waa wada qabanaa ha oo waa laga qaadaa oo dad baa ka qaada lacagtaa waxaa loo yaqaanaa hadyiga waxa loo yaqaano weeye saad ogtihiin saddex wejibaa sida shareecadu ay tahay xajka loo xajiyaa ifraad inuu qofka ku xajiyo oo xaj keliya uu xirto inuu tamatuco oo marka hore cumre intuu xirto oo xaj ka dhabageeyo iyo inuu qiraan sameeyo labadiiba uu xidhiidhiyo baa lagu xajiyaa ifraadka eh, qofka lagama rabo hadyi ku waajibi maayo labada kale hadyi baa laga rabaa soomaalidu intaba way ku xajinaysaa labadaa kale qofka ku xajiyay waxay u badan yihiinna tamatuc ay u badan yihiin hadyi baa ku waajibo hadyigaasu dad baa qaado eh, shirkado iyo jamciyadii waxbaa qaado hadda ka hor dowladdu ma ay qaadin si hoogaa yaro fawdo ah baa lagu qaadaa qofba waxbaa laga qaadaa hadhowna marmar da-dii loogu talagalay hadyiga wax ka yar baa dhacday in la qalo meel aan munaasab ahayn in lagu qalo sacuudiga hadda sanadkan waxbay soo rogeen amar bay soo rogeen oy leeyihiin dowladda dowlad walba xujaydeeda hadyigooda inay nadaamiso iyadaa laga rabaa oo sanadkan hadda waaba waajib in loo nadaamiyo maxaa yeelay waxay leeyihiin waxay keentay da-dii wax ka yar in qofkii laga qalo ama lacagtii la qaato oo aan waxba loo samaynin ama meel aan munaasab ahayn laga qalo marka waxay leeyihiin muraaqabaa lagu samaynayaa waxaa laga rabaa sanadkan dowlad walba eh, hadyigeeda inay nadaamiso waana waxyaabaha xajka lagu qiimeynaya ka mid noqon doonta waa ka bax Eh, su-aashii waxay daarantahay su-aasheedu hadiga ma daarna qofkii isagu neefis ka dhalaya eh, ama udaxa iyo hadiyiyo mawr doona hawlo baxo eh, sharciyan ama fiqiyan su-aashu waxay daaran tahay xaajigii halkan lacagtiisa la baxay ee shirkad lacagteedii ku wareejiyey ee tigirkiisii iyo hoteelkiisii wixiisiiba laga qaaday xaraminka intuu joogo ama madi- ma- markuu ma- madiine ka dego ama markuu maka joogo lacag dambe oo wasaaradda xajku ka qaadaysa miyaa jirta maya maxaanu ka hadlaynaa waa maya ma wixii jirto isagu uu cibaad ahaan isaga bixinayo oo wuxuu- oo wuxuu ku qanacsan yahay taas ma jirto laakiin tanaa sanadkan waxaa laisleeyahay sacuudiga inay waajibiyaan ha laga soo qaado ay- ay bicisada ha fuliso inay yidhaahdeen hadda sanadkan ay saas leeyihiin waa wax kuwale wasiirka dib aan uga wada hadli doono laakiin wax kaloo laga qaada xajiga ma jiro sida loo qaybiyo tirada xujayda oo ay u gaadho dowlad goboleedyada u gaadho iyo heer federaal arrintaas eh, caddeyn baan uga baahan nahay Eh, waa su-aal muhim ah xajku sidiisaba isagu hadda wax badan baa afar iyo bar lagu qaybsadaahe ka mid ma aha waa ruknu min arkaani alislaam Eh, runtii waa ka weyn yahay wax afar iyo bar lagu qaybsado Eh, dadku waxbay sheegaane waxaa la yidhi nin reer berbere ah ayaa ingiriisku markay meesha joogeen waa waxay dhaheen berbere naga iibso intuu bacaadkuu fadhiyay ka kacayo uu bacaadkii iska hurgufay buu yidhi berbera wax wax wax go' lagu qaado ka weyn buu yidhi runtii taariikh bay noqotay nin soomaali ah oo runtii watani ah oo ilaa hadda la sheeguu noqday ninkii yacni xajku waa rukn min arkaani lislaam ka weyn wax afar iyo bar lagu qaybsado haddii taas la yidhaahdo waxaa nagu soo socota salaadana noo qaybiya zakada ha la qaybiyo taas ma ogtahay kuma socon xajka wuxuu ku socdaa saad ogtihiin wasiir eh, federaal ah baa baxo isagaa soo saxiixo dowladda soomaaliya annagaa hebelland badan la hor naqaana iyada waxaas ma taqaano waxay taqaanaa aljamhuuriya soomaaliya bay taqaanaa marka saas marka lagu soo qaybiyo hal meel ayaa looga tartamaa oo caasimadii ah wasaaradii wasaaratul um oo wasaaradda federaalka ah qabata tartanka maba la fiiriyo eh, hebel iyo hebel iyo hebel lama fiiriye xujay soomaaliyeed iyo shirkado soomaaliyeed oo yimid baa loo fiiriya si cadli ah bay u tartamaan ay u galaan wixii ilaahay siiyo ayaa soo baxo laakiin ilaahay mahadiisa inta badan maamul goboleedka wax uun baa ka jooga ha kala bateen ha kala yaraadeen soomaalinimaa loo tartamaya Eh, marka rugnigaas weeye waxaa lagu tartamayo midda kalena eh, xajku cid walbaba kuma waajibo man istataaca ilayhi sabiila qofkii beesa haysta keliya baxo marka saas uun baan anigu ku wadnaa sanad walba ma qaybisaan oo sanad walba tartan baa la galaa mase sanadkii hore kuwii tartanka ku guulaystay unbaa sanadka dambana ka qayb gala سند وضع في كل سنة أو سنة السنوات السابقة وأنا ترتمعي جواب تاثير
sida adigu aad wasaaradda u tagtay waxaa la ii sheegayaa inaysan inta badan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenku aysan actif ahayn dad shaqeeya aysan ahayn simbalina shaqadii ay kusoo aruurtay adiga gacantaada
wasaaradanu wasaaradaha dawladda un bay ka mid tahay oo waxa wasaaradaha ka jira un baa iyadana ka jira Eh, wasiirka xigeenku eh, wuxuu wasiir u diruu qabtaa wax qoran waayaan u malaynaa anigu ma qorin wax jiray waaye saas ay tahayna shaqooyinka waan isla qabanaa wasiirada meesha jooga iyo dhammaan eh, tiimka wasaaradda oo dhanba shaqooyinka waa wada qabanaa wax hadda la kala qarsadaa oo meesha yaallo badanu ma jiraan intaad hadda arkayseen baa badankoodana wax cusub oo horey u jirin oo lasoo kordhiyey ah baa la qabtay intaana waxaan dhihi karaa haddaanay jirin iska warqab iyo wada shaqayn haddaanay jirin intaa ma qabsoomi lahayn horta hal istilaaxoo khaldan inaan saxaan rabaa Eh, ahlu sunno wax la dhahay iyo waxaan ahlu sunno la dhihin soomaaliya ma ka jiraan soomaalidu dhammaantooda waa ahlu sunna waljamaaca madhabku fiqigaana waa shaafici intaas horta waa in la ogaado haddii qof shaksiya intuu meel ooto yidhaahdo mooro ooto ama shaati isaga la eg samaysto ma og tahay uu yidhaahdo anaa meeshii ka maqan hoogaa ma fiicna culummadu soomaaliya iyagoo isku duuban bay shirku joogeen waad og tihiin oo nebi ilaahay soo diray oo nebi maxamed ood og tihiin dad khilaafaa la arkay qof iyo laba iyo waa la arkaa inay ra'yi u muuqdo laakiin culummada haddaad ula jeedo culamaau turuq asuufiya oo culummadeena duruqda oo runtii wax badan dalkaana ka soo qabtay ma joogeen haa baan leeyahay aad bay u joogeen iyagaaba shirkiba guddoomiye ka ahaa ee sheekha la yidhaahdo sheekh sugow suufiyare ayaa guddigii shirka culummada abaabulay oo dhan isagaaba guddoomiye ka ahaa ma yahay culummadaas mise ma ahan sharif sheekh maxuud sheekh cabdulbaari oo culummada ugu waaweyn oo la yaqaano ah baa meesha fadhiyey shirka hadda haddii meeshaan lasoo saaro waad ujeedaane ma shaksi marka isaga wax la noqotay haddaad ula jeedo shariifow shaksi la weyn maayo adiguba hadda beel baad xildhibaan u tahay haddii la yidhahdo shariifka ma wada rabtaan qaar baa ku diiday dan iyaga u gaarahay kuu diidayaan waxay ku leeyihiin kaas waa ku haldanay kuna laaban mayna hadday rabaan qof shaksi ah wax waa qabi karaa laakiin waxaan kuu sheegaya culimmadu inay midaysan tahay soomaalida oo dhan inay ahlu sunna waljamaaca ay yihiin Eh, annagoo dhan intiina meesha fadhiidan ahlu sunnaa nahay waadna mahadsantihi waa run oo nebigoo joogaa ma ogtahay ansaar iyo muhaajiriin loo kala cabtay nebigu waa u yeedhay wuu la hadlay wuu heshiisiiyey sideeda eh, dad muslin ahoo meel wada jooga ilkay arribaa isugu dhowo waa waa waa waa waa la isdhibsanaya marmar run weeye kama aanan harin horta culimmada soomaaliyeed wax oo hoolkii jasiiro u qaadaya ma ahan inta muqdisho joogto ma qaadi karo Eh, waxaa eh, la wacayaa waa rumuus yar yar baa la wacayaa annagu culimmada waxaan rabnaa saan ballan qaadnay inaan isku wadno u dhaganuglaano isku soo jiidno ilaa majliskaa hadda la sheegaayo uu u samaysmo markuu majliskooda u samaysano waxaan isleenahay iyagaa iswadi doono waxaana diyaar unahay runtii guddigiinaba guddigii oo waxaad tihiin arrimaha diintee haddaad wax aragtaan hebel iyo hebel maxaa daarayna dhaho noo keena ogaada maxaa ka jira meesha laakiin qof aan necebnahay ama qof aan gooni ahaan usoo jiidanayna runtii ma jiro culimmada soomaalida waa noo siman yihiin luqun waxale laba garab ay u dhexaysaa dhexdaan u joognaa shirkadaha loo xusho waktiga xajka yaanu doon inaan wasiir wax- wasiir wax kaa weydiino habka ay ku yimaadaan shirkadahan xajka geeya dadka Een, su-aasha markaanu ku weydiinana waxaanu doonaynaa insha allah ama kaa codsanaynaa inaad toos u abaarto jawaabta oo arar iyo naaxnaaxin kale iyo sidan hadalku nooga faafin ama waqtigu noogu filaado inaad su-aasha toos u guda gasho oo jawaabteeda aad abaarto insha allahu tacaala
guddiga oo wasiirku u magacaabo wuxuu fariisanayaa isna xarun wasaaradda banaankeeda ah si shaqada ugu gacan banaanaadaan oo khalalka iyo mushkilaadka iyo dadka imaatinkiisa iyo shaqada si aynu u beerdaroobin marka guddigaas sistamka hadda uu sheegayay axmed daawud saaxiibkey ayaa la sameeyey kaasaa dukumentiga lagu soo ablay garaynaya lasoo maray lasoo marinaya lagu soo codsanaya sistamkaas guddiga wasiirku magacaabay ayaa maamulaya oo tafniidayo oo fiirinayo hubinayo dukumentiyada soo gala marka dukumentiyadaas waxaa laga hubinayaa habraacii ma maray qofkan wuxuu soo gudbiyey mise waxbaa ka dhiman intaasaa loo sameeyey control waaye kan markuu dhammaado muddadii la qabtay markay dhammaato guddi hoosaadkii dukumentiyadii ayaa laga dalbanayaa maalin walba waxay qabtaan habeenkii inay guddiga sare ay usoo hoofiyaan oo ay keenaan labadaas dukumenti midna uu yahay electronic soo maray midna gacanta laga keenay ayaa la is agdhigayaa guddiga sare marka waxaa gacan yaro u ah la shaqeynaya guddigii gacanta dukumentiga uu ku qabtay oo soo Eh, guddiga waxaa lagu soo xulaa shakhsiyaadka oo magaca ku leh dalka shakhsiyaadka daniga intiisa badan inay fiican yihiin loo arko bani aadamka eh, mushkiladiisa waxay tahay wax mu- ka muuqdo iyo wax uu markii uu shaqo galo laga baranayo inta badan waa mm, nisbay noqonaysaa fiicnaantiis iyo xumaantiis
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habkii hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaama dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer ii dahab baa la socdaa si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer
waa hagaag dhegaystayaal meel walba waad joogtaan waxaan idin leenahay habeen wacan oo wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dhirarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis warbixinada kale ee barnaamijkeenna ku jiro haddii aynu caawa fiirinana hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed howlwadeenno ka tirsan ayaa ee tababar lagu qabtay magaalada muqdisho iyada oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka iyo xubno kale dhinaca kale ee maxkamadda ciidamada waxa ay go-aan kama dambeys ah ay ka soo saartay kiiska ee askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo dil ku eedeysan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta go-aan kama dambeys ah ka gaadhay kiiska dablenisa mahad cali cabdi oo madaxii ku magac dheeraa iyo dable booliis cadnaan muuse maxamed labada nin oo ka wada howlgalayay bar lagu hubiyo gaadiidka oo eh, ku taalay isgoyska taleex ee degmada hodan ayaa lagu eedeeyey dilka ama dil ka dhashay isqabqabsi ee ka bilowday diismada mid ka mid ah gaadiid dadweyne iyo cidda iska leh ee gudashada waajibaadka hubinta iyo amarka fasixinta toddobiyo labaatanka bishii lixaad ee sanadkan isdhisaasaan dhex martay labada eedeysane ayaa waxaa ku geeriyooday cabdiraxmaan cusmaan muuse oo ku howlanaa xalinta khilaafka ka dhex jiray mahad iyo cabdinaan xafiiska xiraalinta iyo ehelada marxuum cabdiraxmaan cusmaan muuse ayaa racfaan ka qaatay ee, xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee horey ugu riday labada eedeysane sideed iyo labaatankii agos xafiiska xidhaalinta ciidamada ayaa sidoo kale mar kale codsaday qaadista kiiskan maxkamadda ee, sare ee ciidamada qalabka sida oo aqbashay dalabkii racbaanka ayaa waqtiyo kala duwan ee dhegeysi ku filan siisay dhinacyada dable nisa mahad cali cabdi ayay maxkamadda sare ku xukuntay dil toogasha oo ah qisaasta marxuum cabdiraxmaan cismaan muuse dable booliis cadnaan M- muuse maxamed isaguna waxaa lagu xukumay lix sano oo xabsi ciidan ah gudaana caawa intaasay kusoo miriya wareegga warka dalsan madgeliya